asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada ladmaan bodcast waa sagal iyo faadumo oo mar labaad idin leh soo dhowaada waalidiintii hore noola socotay kuwa cusubna waxaanu leenahay waad raaci kartaan ladmaan bodcast waxaanad kale waxaad ka heli doontaan mowduucyo ku saabsan waalidnimada iyo ra'yiyo fara badan oo dadku nagu soo kordhiyaan ama waxaanu idinka keeno cilmi baadhista mana aha dadkii hore waalid keliya u ahaa waa dadka waalidnimada ku cusub ama raba isu diyaarinaya inay waalid noqdaan mawduuca aan maanta ka hadlayno waxa weeye raac miyaa la yidhahdaa mise follow up ramadaantii siday ahayd ramadaantii waxaanu hore idinku sheegnay inaanu isku dayeyno in sidee qoyska la isugu soo dhoweeyaa sidee loo sameeyaa ruutiin cusub oo ramadaanta oo qoyska maaragtay diiniyan iyo ruuxiyan isku soo dhoweynaya siday ahayd ramadaanteena ayaan haddaba ka wada hadlaynaa maanta maanta ugu horeysoon aniga faadumo isweydiina ramadaantu say u dhammaatay horta ramadaantu say ahayd faadumo haddaan kugu bilaabayaa ramadaanta waxaanu qorshaysanay qorshaad lahayd qorshaana waan lahayn waan samaysanay siday ahayd qorshahaasi siduu ku dhacay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii qorshaan samaysana saad sheegtay sagalay qorshaheenii oo aan weliba aan qornay iyadoo aan fiirinayno sideen rabaa ruuxiyin inaan isku dhiso sideen rabaa waalid ahaan inaan isku dhiso sideen rabaa shaksi ahaan inaan isku dhiso sideen rabaa addoon ala ahaan inaan isku dhiso si sideen rabaa inaan xaas ahaan ama maxaa la yidhahdaa inta wax qaybo badan oo nolosheena ka mid ah ayaan aan isku diyaarinay oo aan qoranay oo aan aan habeyn u samaynay aan plan u samaynay marka alxamdulilah runtii aniga waxyaabaha aan qortay waxaan ku dadaalay inaanan ka gedisan sida aan sameeyey ramadaanadii hore ka gedisan waxay ahayd sanadkan waxaan xooga saarayey tayada waxa aan samaynayo ee ma ahayn tirada waxa aan samaynayo waxaan isku dayay in aan tayada wanaajiyo inaan maxaa la yidhaahdaa xiriirkayga alla aan taya ahaantiisa wanaajiyo in aan xiriirka bini aadanka aan la leeyahay haddii uu noqdo xiriirka xaajigayga xiriirka caruurtayda xiriirka asxaabtayda xiriirka waalidka xiriirka walaalaha xiriirka asxaabta intaba aan tayo u sameeyo ay noqoto wax tayo leh aysan naqanin hebel intaasoo jeeraan la hadlay iyo waxa inay naqanay waxa markaan la hadlayo ama qofka aan la samaynayo ama hadday noqoto ilaahay aan la hadlayo inay noqoto wax tayo leh yacni waxyaabahaasi aan qortay runtii aadaan ugu qanacsanahay oo ah yani qoraal ahaanaan u sameeyey sida aan u sheegnayba dhegaystayaasheenii markaan aan xalqada ramadaanka aan duubayno qofka waxa muhiim ah waxa aad samaynayso markaad qorto maskaxdana waxaad u sheegaysaa in ay raacdo waxyaabahaasi marka waxyaabihii markaan qoran waxaan xasuustaa isbuucii ugu horreeyey waan habeeyey goorme ayaan aan aan wadahadalka ilaahay la leeyahay yani wadahadalka ilaahay la leeyahay markaan dhahay waxba qur-aan akhriskii salaadihii adkaartii dacooyinkii in aan haddana iraahdo goormay familka wada sheekaysan karaan yani waa maadaama la wada shaqaynaya okay xilligaana ay samayn karaan yani ma ahan keliya inteen jeer samaynayna ee inay noqoto tayadeen ku samaynayna iyo maxaa la yiraahdaa waxaan kale aan qorta waxaa ka mid ahaa inaan xataa qur-aanka tafsiirkiisa aan maxaa la yiraahdaa aan xoogga saaro taasna alxamdulilah intaan aniga awooddeyda aan waa sameeyey saan sheegayna waa tayadii tira maanan qabsanin iyo midda kaleeto oo ahaydna waxay ahayd in aan bulshada muslimka ah oo aan la deganahay iyadana maxaan kusoo kordhin karaa yani taasina in aan ramadaankan ku darsaday marka taasina marka alxamdulilah intaba hadda aan aan qaybaas aan kuu sheegayo waxaan dareema aniga waan ku qanacsanahay adigana sidee
maasha allah maasha allah alxamdulilah saad sheegtay waanu qorannay horta mid walba qof walboo naga mida waanu qorannay waxyaabaha muhiimka noo ah inaanu gaadhno oo aanu samayno alxamdulilah waxaan dareemayaa in wixii aan markaad hadda tiri tayadan ka fekerin tirada kama fekerin horta soomaaliga tayada hadda haddan xusuustay ugu cusubta waa quality-da waxaad samaynayso maaha tiradeeda kamaad fekerin maasha allah so waxaan ku fekeray aniguba inaanan waxyaabaha qaarkood aanan ka tegin oon xoogga saaray sida in maaragta salaada taraawiixda la tukado tahajudkii inaan tukado inaan maalin kasta qur-aankii akhriyo inaan adkaartaydii iyo ducada inaan aad u badiyo so waxyaabihii aan xooga saaray alxamdulillah waxaan arkay waan gaadhay waqti haddaanan u qabanin horta ma gaadheen marka waqti mucayanaan u sameeyey waqtigii ayaan ayaan ku soo dnay taas wax fiican ba inayd waxaan rabay inaan horta aan ku noqdo dib uun ku weydiiyo balaankii aad samaysatay ramadaanta ma ku jirtay faamiliga waqti aad wax wada samaynaysaan oo ma idiin hirgasho inaad wada samaysaan
ha waa yani waxyaabaha aniga aan isdhahay oo oo familka noo muhiim ah waxay ahayd xilliga afurka ka hor waxaan qoranay ka hor inaan bal meel wada fariisano in afurkana aan maxaa la yiraahdaa aan isla afurno oo ay noqoto inta afurka u dhaxaysa ilaa iyo laga gaarayo intaanan salaada taraawiixda aanan aadin oo kaleeto inaan meesha wax isugu sheegno ama ama ha noqoto maalinteynii waxaan samaysanay xagga ilaahay dartiisa u samaynay ama anaga un inaan iswareysano ha noqoto suxuurtii qof walba wuxuu ku socday geesgeesu u socday wax isla hadli kara ma lahayn waxyaabahaas iyo in salaada maqribka oo kale in laysla dukado maxaa la yiraahdaa marka ay noqotana anigoo kale iyo gabadheydana inaan isku raacno taraawiixdoo kale aan aadno oo meeshaasi aan bulshada aan wax ka samayna taasaan qorshaysanay intina alxamdulilah waa samay waxyaabo kaloo familka oo yani ilmo yaryar markaa leedahay way ka gedisantaha markaad ilmo rooroon leedahay maadaama aniga ilmahaygu ilmo rooroon ay yihiin so waxay noqonaysaa waxyaabaha aan u samaynayno ka yani dad yani wada waaweyn oo kale aan isla samayn lakin ilmo yaryar dahaan lahayeen waxyaabo kale aan samayn lahaa adiga laakiin waxaad leedahay da-ayaada way isku jir jiraan sidee samaysay
iyadu way isku jirjiraan laakiin waxa weye kuwa yaryar sida kuwa waaweyn bay u dhaqmaan mararka qaarkood alxamdulilah saad sheegaysa oo kale waxyaabaha aanu hirgalay waxay ahayd horta waxaan isku daynay inaanu go'aansano intaan la afurin ka hor nusa saac inta afurka la dhameeyo la cibaadaysto la fadhiisto taas ma noo hirgelin last minute waqtiga u dambeysaa lasoo wada degay afur laakiin waxa hirgasha waxay ahayd xidhiidkii ahaa in afurka la isla sameeyo in la isla afuro in la wada ducaysto in furta kabacdi la isla fadhiisto xidhiirkaasi maasha allah wuu hirgalay alxamdulilah waxaa kaloo hirgalay in aanu anaga masaajidku naga yara fog yahay soo masaajidka maanu qaban karin laakiin aan taraawiixda wada tukano iyo maqribka iyo tahajudka taasina way hirgasho soo alxamdulilah waxa kaloo aanan markii hore ku tashanin laakiinse markii dambe toostay suxuurta weye suxuurta marka lasoo wada fadhiisto wixii sooman iyo wixii aan soomanayn waa lasoo wada degi jiray suxuurtii kadib adigu saacad iyo nusu saac baa haddana lasii sheekaysanayay oo connection kale uu bilaabmay soo suxuurta waa mid aanan ku tashanayn oo iska meel kale dhexe ka yimi oo ilaahay noogu talagalay connectionkii faamiliga in la wada galo alxamdulilah waynoo maxaa kale iyo cibaadadii intii aan ugu talagalay waxa ugu muhiimsanayd oo aan ka qaadanayaa waxa weeye go'aanso inaad waxyaabaha qaarkood aad samayso oonad waqti u eegin yacni waxaan sameeyey boqol adkaar ama konton adkaar waxa ka khayr badan oo aad maalina ka tegaysid maalina samaynaysid schedulkaaga intaad fiiriso jadwalkaaga inaad tidhaahdid intaasaan ugu yaraan samaynaya waqtigaasaanan samaynaya taasi waxay caawiyey ahayd marka ramadaantan ramadaantii hore way iga duwanayd ramadaantii hore waxaan dareemaya inaanan wax badan aanan gaadhin laakiin alxamdulilah ramadaantan su-aasha kale rutiin adigu ama aad naftaada u samaysay ama reerku samaysteen oo ramadaantii ku ekaa ood laakiin jeceshahay inaad sii wado ma noo sheegi kartaa
runtii sanadkan waxa ugu weyn oo isiiyey ruuxdayda adkeeyey ama anigana awood isiiyey ayaa waxay ahayd in aan bulshada yacni aan wax aan kusoo kordhiyo taasoo aan ula jeedo waxay tahay taraawiixda markaan aadno in aan dad badan dumar badan iyo dhalinyaro badan taraawiixda waxaa aad u imaanaya dhalinyaro badan in kheyr allah siiyo waalidkooda iyo iyagaba marka meesha aan imaano in aan sameeyo rutiin oo waa hore aan samayn jiray koronadii ka hor markaan taraawiixda aadna waxaan samayn jiray oo ahaa afarta rakaco hore taraawiixda markaan dukano in waxaan isku sheegnay inta la nasanayo marka tan maalintii ugu horeysaan bilaabay waxaan arkay dadkii oo ka helay yani waxaan ku sii talagala ma ahayn marka waxaasda intay hadhadli lahaayeen waxa ku mashquulisid samee haddana waxaan arkay dadkii dhalinyaradii khaasatan oo indhaha sii taaga dhagaa sii taaga oon dareemaya inay ka heleen marka waa sii wada waa sii wada yani waxay aniga laftirkayga igu beertay inaan isa soo diyaariyo in dadka waxaan u sheegayo ay noqoto wax aniga aan raba inaan sameeyo oo aan ku dhaqmaayo marka taasi waxay isiisay awooday isiisay waxay isiisay in xataa ilmahaagina wuu kula socdaa maogtahay iyagana way dhegaysanayaan yani hab kale cunugaaga waxaad ku gaarsiin karta waxay tahay dadka kale markaad wax u sheegay sidoo kale marka waxay noqotay anigana waxay igu samaysay iimaankeyga ii xoojisay yani jacaylkii allah subxaanahu watacaala na way ii xoojisay waxay kaloo ay ay macno iigu samaysay ramadaankeyga so waa waxa aan ramadaankii samaynayay aan u xiise qabo oo waktigana ii barakaysa aan dhihi karo because waa la shaqaynayey wax walbada marka adiga wakti lama hayn laakiin habeenkii habal lagu soo daha taraawiixda waxaan dareemayay inuu ilaahay waktiga ii barki taasi waa wax aan sameeyey ramadaanka oo laakiin hadda aanan samaynin oona jeclaan lahaa inaan sameeyo
maasha allah adigana aniga wax mid aan aad ramadaantii raacday oo aan rabo inaan sii wado waxa weeye subciska ciyaalku markay waaweynaadaan waxa weeye wad aragta qur-aanka mar intay yar yihiin gacantaad ku haysa wad usoo dhigaysaa markay waaweynaadaan da-baa jirta koodhan anaa qur-aankayga dhiganaya laakiin markan waxa aan kusoo jiitay waxay ahayd inaan ku yidhi kitaabkiina idinkoo haystaan subcinayna subciska waxaa samayn jirteen yani ramadaankii gudihiisa samayn jirteen ramadaanti gudihiisa ayay noo hirgashay maaragtay maqribka iyo inta u dhaxaysa cishaa intaan sugayno iyo taraawiixda ayaan subcin jirnay so fikrad fiican bayd markaan ku yidhi kitaabkiina qabsada sababtaa waxay u diidayaan baa laga yaabaa qur-aanku waa gacan ku hayn inay qaarkood ilaaween marka bresharkaa la saarayo laakiin calalaqada idinkoo kitaabka isa so taasi waa mid aan jeclaan lahaa inaan sii wado maasha allah maasha allah way fiican tahay yani waana dadka familka ku kulmana qur-aan akhriska ku kulmana gurigaasi yani malaa'igtana waa idin hareereynaysaa yani ilaahayna waa idinku xafidaya ilaahayna yani isku xirnaantiinana wuu kordhinaya
insha allah ilaahay ha kordhiyo inta guriga qur-aanka laga wada akhrinayaba maxaa ra'yi ah sideed isleedahay inaad ku sii wado rutiinka aad bilowday ee ah inaad dadka mujtamaca kula nool agtooda inaad u faa'iidayso balaan miyaad u haysaa ama khibrad
waxyaabaha horta farxad geliya waxay ahayd in gabdhihii dhalinyarada ay i yimaadeen ay igu yiraahdeen ma noo samayn kartaa ma noo wadi kartaa marka sidaan jeclahay waxay tahay hooyooyinkana kolley way rabaan in aan isbuucu dhaaf oo kaleeto aan gabdhaha isugu yeero oo waxyaabihii aan horey horey aan u samayn jiray aad iyo aad aan u jeclaan jiray laakiin koronadayaa imaatay kadib way igu adkaatay inaan waxyaabahaas oo dhan sameeyo laakiin hadda waxaan isleeyahay inaan soo nooleeyo because waxaad dareemaysaa in dhalinyaro badan ay jiraan oo u baahan dad waaweyn oo maxaa la yidhahdaa wax u sheego uguna sheega luqadda iyaga ay fahmayaan luqadda ay iyaga ay dareemayaan luqadaanaan naqaanaa luqadda waddanka ay ku nool yihiin so taasaan jeclahay insha allah ilaahayna waxaan rajeynaya inuu igu kaalmay inaan sameeyo
insha allah insha allah waa dad fiican yacni dadka markaad wax u sheegaysid iyaga keliya ma faa'iidaynaysa qofkuna wuu faa'iidaystaan aad iyo aad adigoo si kasta cilmiga u yaqaana ayaad haddana ruuxiyan aad soo kacaysa insha allah anigu saan ku wadi lahaa waxaan isleeyahay oo aan hadahoo kalaanu wada fadhiisanaa oo shaah la wada cabaa inaan markaa ka faa'iidaystoon idhaahdo aan yani toban daqiiqo xitaa uma baahna inay yani wakti dheer qaadato maaragta toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo hadhowto maaragta maxabadii uun iyagii kolley ciyaalka waaweyn way ka heleen way ku farxeen markay wixii waxaan la ballaangaraynayna aan ahayn so insha allah maxaad isleedahay ramadaanta soo socota insha allah ama tibs ah oo aad isleedahay fikrad alleele tan in la sameeyo way fiicantao ramadaanta soo socda ayaan tijaabinayaa ama aad isleedahay dadka u sheeg la wadaag
yacni runtii waxa muhiim ah aan isleeyahay waxyaabaha hadda aan ani adigaba sheegayno maxaa inoo suurtageliya waxa inoo suurtageliyay waxaa ka mid ah inaan marka hore aan qoranay taasi waxaan leeyahay in lasii wado waxyaabaha kale aan dadka ku kordhinayana waxay tahay waxaad samaysaa shay yacni ilaahayna farxad gelinaya adina ku farxad gelinaya ummadana wax u taraaya yacni badanaa ramadaanka waxaan ku fikirnaa aniga waxaan samayn lahaa yacni waxaan inaan quraankayga aan dhameeyo dadbaa dhahaysid waxaanaan samaynaya salaadiidaan samaynaya laakiin booska ku darso in dadka kalena aad u faa'iideyso oo ay maxaa la yidhaahdaa camaladaadana ay ku jibaarmaan ilaahayna uu familkaaga kugu naxariisto xagga familka marka ay noqoto waxyaabaha aan leeyahay in aan kusii daro oo hadda adiga aan kaasii faa'iideystaa waxay tahay qur-aanka islama akrinayn salaadun baa isla dukanin inaan samayno inaan qur-aanka isla akrino maxaa la yidhahda waa waxyaaba hadda ani adiga aan kaa faa'iideysanayo taasi aan isleeya ku darso midda kale oo aanan hadda sheegin waxay tahay in ramadaanka hoostale aysan iga soo gelini aan yani lix bilood ka hor sii u sii baaraandogo inaan fasax qaato khaasatan tobanka dambe inaan fasax qaato because shaqadeeda mararka qaarkiisa fasaxda waa suurtagal mararka qaarkiisana suurtagal maaha maadaama markaad macalin tahay adag tahay jaamacaddina ay furan tahay in aad wax aad fasax qaadatid laakiin in aan haddaba usii baaraan dogo ayaan isku dayaya insha allah waa waxyaabaha aan rabo in aan sanadka soo socda insha allah wax aan sameeyo adigana jiro balaankaaga
horta fikraddii anigu adaa raba inaan kaa xadabo communityga dadka u sameeya inkastoo mujtamaca aan ku jiro dadka aanan si fiican u kala aqoonin hadda laakiinse waa wax muhiim ah in maaragta facal khayr la siiyo sadaqa jaariya oo cilmiga maaragtay lala wadaago tan ah qur-aanka waa yani waa wax la wadi karo waana wax dadkii dhiirigelinaysa subxaanallah fikradda ugu muhiimsan ee aan sanadka soo socda sanadkan aan bilaabay oon isku dayay oo ah inaan tobankii dambe fasax qaatay aad iyo aad ayay ii anfacday ramadaanadii horean xusuustaa waa la daalanaa tobankii dambe u dambeysay waxaan ku idhi ciyaalka kuwa waaweyn oo dhan qof walba ka tirta ramadaanta soo socda tobanka dambe inaad fasax qaata sababtoo ah waa la soo daalay ramadaanka tobankii dambe loo baahnaa in maaragtay la heeyo in energyba male aha qofkii energy ma laha marka taasi waa fikrad aan rabo in qof walbaba uu maaragta ku dabaqo noloshiisa qoys walba oo muslim ah oo qurbaha ku nool meel maaragta diinteena aanan xorriyad weyn ku haysanin inay ku tashadaan fasaxa inay ku darsadaan ramadaanta tobanka u dambaysa iyo shanta cishee ku xigta calal aqal taas weye waxaan anugu dadka kula talin lahaa so ramadaanta soo socota insha allah waan ku qoraynaa waa inaan xusuusanaa xlaqadan
dhegeysananaa intaanan aanan xalqadad kala duubin horta waa inaan tan dhegeysanoo dhan bal horta maxaa noo qorshaysnaa talooyin kalena waa u baahnaan lahay inaan dadka la wadaagno yani waxaa jira anaga anigo adigoo kale hadda waxaan ka hadalnay un waxyaabaha anaga aan samayno laakiin talooyinka aan isleeyahay waalidiinta in aan aan u sheegno ayaa waxay tahay in ay samaystaan waqti oo oo faamilka ay ugu talagaleen hadday iyaga kulmayaan si sad hadda sheegtoo kale subacaas oo kaleeto wuxuu keenaya isku xirnaan iyo famil walbana wuxuu leeyahay wax isaga u qaasaa uu samaysan karo in maxaa la yidhaahdaa laysla wadaago siduu ramadaanka ku ahaa maxaa sida hadda anaga ani adiga un kala faa'iideysanayn xataa reerka maalin walbayna dhahay maanta ramadaankaa ka waran maxaa kuu suurtagalay maxaa beri ah wax ku daraysaa yacni ilmaha waaweynka oo kale saas waa adigo ani adigoo kale ilmaha waaweynka saas oo kale laakiin kuwa yaryarkana anaga keena uga sheekaynayna because waxaasoo dhan waxay keenaysaa in ay xusuustooda ay ku darsadaan alla hooye aabbo marka iyaga laftarkooda waalid markooda ay naqdaan inay yidhahdaan hooyadeeni aabaheene iyo qofka kaleo guriga joogo kaleeto ay yidhahdaan saasay dhihi jireen maanta waxaana ii hagaagay inta in aan maxaa la yidhaahdaa aan samayno waxyaabaha facal kheyrka adi aa sheegaysay ama mararka qaarkiis haddii dadka yani qof walba meelo badan uu ku nool yahay qurbaha qabow meel dad jooga meel kuleyl jooga dhici karta in mararka qaarkiis xataa banaanka afurka loo qaata ani waxaan xasuustaa sanad aan marooka aan aan aan joognay anigii caruurta caruurta markaas way yaryaraayeen afurkeena intaan aan bac ku ridanay aan xeebta iska tagnay xeebtan kusoo afurnay yacni afur weynuma baahna cabitaankeenaan qaadanay labada wax afka la gashanay dhag waa soo baxan hadhowna taraawiix meela dhexdhexaan ku dukanay cashadana gurigaan kusoo noqonay yacni wadamada dadkii qof qabow joogo banaanka taga ma idin dhahaayo laakiin in mararka qaarkiis xataa famil kaleeto in afurka loo qaato anagoo kale hadda masaajidadeena iyo dhalinyarada dumarka waxay sameeyeen waxaa kamid ahaa dhalinyaro walba inay afurkoodii soo qaateen ee isku meel ku wada cuneen waxay keentay maxaba markaan gabdhihii asaas loo sameeyey hadda waxay le maxaa waxaan hadda maa noo sheegaysin tobanka dambe markii la galayo maxaa mar hore noogu sameyn weyseen yacni taasi in lagu darsado iyadana waa waxyaabaha aan leeyahay in dadka ay sameyn karaan waxyaabaha kale aan leeyahay waxay tahay in ilmaha aan bardho sadaqada sadaqadaasi la bixinaayo aan uga sheekayno hadday kuwayan yaryar yihiin xataa aysan iyaga meel sadaqa ku bixiyaan aysan jirin la dhaho waxaan xasuustaa mar hore ahayd markaan ciyaalka dugsiga qur-aanka u dhigi jiray in aan caruurta ay lacag isku dardareen ramadaan saddex bilood ka hor ay wax uruuriyeen aruuriyeen kabacdi ramadaanka markuu kow aha aan dad wax u dirnay oo masaakiin aan u dirnay in hadda ani adagoo kale saan u sheekaysan ramadaanka maxaan ka faa'iidnay maxaan ka baranay inaan markaan ay noo dhammaato ramadaanka soo socdaan sheegaya ilaa waxaa dhan haddaan sheegno ramadaanka in familka laga hadlo maxaa maxaa noo kordhay sideena nolosheena aan u gelinaa hadda sidee hadda saan leena oo kale maxaan rabnaa inaan sii wadno oo kale in xiriirka aan barno caruurteena in ay qaraabadooda sida loo xiriiriyo oo kaleeto inay iyaga iscaawiyaan oo kaleeto yacni waxyaabahaasaan isleeyahay aan aan leeyahay dhegaystayaasheena ay sanadka soo socda ay ku dabaqi karaan ay isku sii diyaarin karaan
maasha allah waa waa fikrad aad u fiican tan ducada iyo sadaqada absolutely waan kugu raacsanaya ramadaanta waxaan ku aan ku guubaabiyey ciyaalka inay ducaystaan markay afurayaan su-aalo badanoo ii yimi oo i weydiiyeen maxaan ku ducaystaa afkeen waa su-aalo badanoo ciyaalka yaryarka imanaya waxaan ku yidhi wax alla wixii af muuqdaa taqaano ku ducayso ilahay wuxuu ilaahaba ku barayba marka hore exactly marka ducada muhiim iyo sadaqada sadaqada yacni inaan ku idhaahdo ramadaanta waalidkeen baan u sadaqaynayaa adigu marka hore inaad noqoto role model waalidkeen baan u sadaqaynayaa wax ma ku darsanaysaa xitaa kuwa yaran bucket maniga la siinaya lacagta jeebka ay ku qaataan hal muxuu ahaa hal dollar hal bound hal whatever maaragta lacagta aad joogto ka qaad masaajidka maaragta inay ku ridaan ciida oo kale meesha ay ku ridaan waa muhiim sadaqada iyo ducada inaad bartaan oo la xusuusiyo ramadaanta way ka muhiimsantahay bilaha kale alxamdulilah intaasaan anigu dhinacayga kasoo gabagabaynaya maya maasha allah maya intaasaan aan dhegaystayaasheena aan u diraynaa waxaana idinka codsanaynaa inaad nala soo wadaagtaan mawduucyada aad isleedihiin inaan ka hadalno mar walba waxaan isku daynaa waxyaabaha ay dhagaystayaasheena ayna soo weydiiyaan in aan samayno marka nala soo wadaaga mawduucyada aad isleedihiin maxaa bulshada ka dhex socda maxaa ka dhex qaylinaya oo loo baahan yahay inaan ka hadalno waa inta aan anaga kolley waxaan ka garanayno waxaan kaloo dhagaystayaasheena u sheegaynaa in insha allah bisha may waa idinla soo xiri waxaan aan kolley kusoo gudbin doonaa instagram kontadeena ladnaan podcast ka fiiriya in aan samayn doono webinar oo ah aan aan mawduuc waalidnimo iyo qofka shaksiyadiisa sidii ka waalid ahaan iyo ka maxaa la yidhaahdaa shaksiyad ahaanba uu u xoojin lahaa aan kaga hadli doonaa xaggaasaana kusoo gudbin doonaa oo xilliga aan samaynayna iyo mawduuca iyo sid meeshuu qofka kasoo gelayaba intaas ayaan insha allah raacinaya إن شاء الله وأعيدكم مع سلاميننا أنا فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته